shirkadda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
dagaalku wuxuu ka socdaa meel elgaras oo kala barka tiyeglu iyo awde iyo iyo cudura ayuu ka socdaa dagaalkaas hadda waa socdaa khasaarana waa leeyahay dhimashada waa leeyahay dhaawacna waa leeyahay baabur lagu kala qabsadana waa jirtaa dagaalka marka miidinka ayaa qaaday mise al-shabaab ayaa idinku soo qaaday may dagaalka naga qaadnay ilaa hadda maxaa khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dhimasho labada dhinacba waa leedahay dhaawac iyo dhimasho waa leedahay gaadiid laga qabsadana waa jiraan dhowr iyo dabajaac laga qabsada waa jiraan laakiin weli dagaalka ma dhamaanin ee khasaarihiisa dib aan kasoo sheegaynaa laakiin dagaalkaasi xoog lagu socdaa hadda waa ciidamada ciidamada dowladda keliya waay ma etoobiya ayaa qayb ka ah dagaalka oo idinku caawinaysa mise waa idinka oo keliya hadda lama socota lama socota hadda waa ciidamada dowladda keliya wax dagaalamaya idinka xaggiina maxaa khasaaro ilaa hadda dagaalkaas idinka soo gaaray hadda wararka aan helayna waa laba qof waayo laakiin wixii khasaaraha dib aan kasoo sheegaynaa labadaasi maxay yihiin dhimasho iyo dhaawac waa dhimasho waayo dhimasho waayo marka khasaaraha dib aan kasoo sheegaynaa waxaad ii sheegtay in gaadiid dagaalka lagu kala qabsaday gaadiidka yaa qabsaday gaadiidka naga qabsanay iyaga dhankooda maxay idinka qabsadeen ilaa hadda may may ma jirto may naga qabsadeen marka dib aan kaa kasoo sheegay khasaaraha dagaalka hadda waa socdaa waayahay maxaa kusoo beegay hadda dagaalkani waxaa kusoo beegay nimanka waxay ka yimideen niman oo meesha deganeen niman meesha soo degayeen shalay marka saakaa dagaalka ku qaaday marka dagaalku waa meesha udhexayso awde waa meesha cudur iyo udhexaysa maxaa la yidhahdaa tiyeglo waa meel ganacsi waayo marka istraatiijiyahan saas uu leeyahay jidkaana maro magaalo cudur gudaheeda oo kale xiran ma jirto laakiin gobolada dalalka dhan ay ka xiran yihiin maana cudur gudihiisa baabuurta waa kaga socotaa dadkuna waa isaga gooshaa ganacsiga jidka xeel bardiyaalka waa noo furan yahay wax hadda goobada waaweyn oo meesha ka jira ma jiraan marka dad shacab oo ilaa hadda dagaalka wax ku noqday waxaas dib aan ka ogaananayo